asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khayaarta qiimaha leh waddanlaga dhexdhiidhay meel kastoo aad dal iyo dibadda naga dhegaysaneysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warwaxii dal iyo dibadda idinka helnay habeenkan caawa jeedinayaanoo maxamed xasan daacada qodobbadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraayo ayaa maanta qasriga madaxtooyada kulan kula yeeshay jaaliyadda reer somalilan ee magaalada shifir dhinaca kalena madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu cagta saaray dariiq uu ku dhadhidi jiray xukunkii daahir yaale kadib markii uu magacaabay degmooyin horleh laba toddobaad gudahood oo ay golaha deegaanka caasimadda hargeysa ku soo biireen laba xildhibaan oo kayd ahaa wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee soomaaliya oo lagu xidhay magaalada nairobi milatariga dalka saylan oo xukun deg deg ah ku soo rogay dalkaasi taasi waa qaar ka tirsan war wixii aawaan idii haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay xubno ka socday jaaliyadda somalilan ee magaalada shifil kuwaas oo kaalin weyn ka qaatay aqoonsiga ay golaha deegaanka ee magaaladaasi dhowaan u fidiyeen somalilan jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan shifil ayaa madaxweynaha uga warbixiyey muddadii uu qaatay aqoonsigii ay golaha deegaanka magaalada shifil siiyeen somalilan jaaliyadaasi ayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ku maamusay shahaada sharafyo ay sheegeen inay ku mutaysteen horumarka ee ay ka sameeyeen dhinacyada kala duwan ee baahiyaha dalka ka jira sida waxbarashada caafimaadka jidadka iyo arinta qadiyadda somalilan waxaanay madaxweynaha somalilan guddoonsiiyeen warqadii ictiraafka ee ay siiyeen golaha deegaanka ee magaalada shifield ee cariga u k dhinaca kalena madaxweynaha somalilan ayaa digreeto uu maanta soo saaray waxa uu ku magacaabay laba degmo oo cusub kuwaasoo kusoo biiray degmooyinkii hore ee aan la kala xadayn ilaa hadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo waxa uu digreeto madaxweyne ku magacaabay laba degmo oo ka kala tirsanaan doona gobolada sanaag iyo saraar ee somalilan waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada somalilan kuna saxeixan yahay afhayeenka madaxtooyada axmed salawaan duxul lagu sheegay in markii uu madaxweynuhu dareemay baahida loo qabo degmooyinkaas tixgeliyey inay soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha uu go-aansaday in uu gudmo biyocas u magacaabo degmo taasoo ka tirsanaan doonta gobolka sanaag iyo inuu ceegaag u magacaabo degmo taasoo oo iyana ka tirsanaan doonta gobolka saraar ee ay magaalo madaxda u tahay caynaba madaxweyne siinaaya ayaa ku dhadiidi jiray xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweyne daahir rayaare kaahin inuu degmooyin iyo goboladii in degmooyinkii iyo goboladii uu u magacaabay ay ahaayeen kuwo uu bulshada taageero kaga doonayay kuwaasoo ilaa hadda aan la kala xadayn degmooyinkaas hore loo magacaabay dad badan ayaa su-aala ka keena ilaa hadda gobolada aadka u faraha badan ee lagu soo kordhiyey gobolada somalilan iyo degmooyinka kuwaas oo ay dad badani aaminsan yihiin in aanay jirin kala xadayn u dhaxaysa habkooda shaqo maxkamadda gobolka maroodijeex ayaa maanta xilkii xildhibaannimo u dhaarisay mubaarak cabdi malow oo ka mid noqon doona golaha deegaanka caasimada hargeysa xildhibaan mubaarak ayaa buuxiyey jago uu ka baxay allaha u naxariista marxuum deeq ducaale oo sideed iyo tobankii may ku geeriyooday magaalada hargeysa xubintan cusub ayaa ka soo baxay urur siyaasadeedkii hadhay ee xaqsoor madasha lagu dhaariyey xildhibaan mubaarak cabdi malow waxaa goobjo oo ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka faysal dhegedhego maayar ku-xigeenka caasimadda hargeysa cabdicasiis cagaweyne xildhibaan saleebaan dogax iyo xubno kale maayar ku-xigeenka oo hadalkauba ka jeediyey madasha ayaa xildhibaanka siniya sameeha ugu soo dhaweeyey golaha deegaanka waxaana uu dhinaca kale tacsi u diray ehelka iyo golaha deegaanka ee uu ka baxay marxuum deeq ducaali cismaan xildhibaan mubaarak cabdi madow oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa bulshada reer hargeysa ka codsaday in ay ugu duceeyaan in alla ku asturo xilka uu qaaday oo uu ku sifeeyey mid culus waxa uu mahad celiyey golaha deegaanka intii kala soo qayb gashay dhaarintiisa waxa uu sidoo kale ballan qaaday in uu dhaartaasi oofin doono kiista kale toddobaadkii tegay ayay ahayd markii uu xildhibaan cusub buuxiyey jago uu baneeyey mustafe cismaan daahir oo xugun dil ahi ku dhacay isla markaana ka soo baxay urur siyaasadeed ka hadhay ee ummadda wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee xukuumadda soomaaliya rofesor saali aliyow ibrow ayaa waxaa maanta lagu xidhay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya wasiirka ayaa waxaa lala xidhay xildhibaan caadil sheegow sagaar waxaana la soo sheegayaa in lagu hayo mid ka mid ah sadhigyada booliska kenya oo ku leeyahay magaalada nairobi xubnahan waxaa kasii horeeyey oo magaalada nairobi saaka lagu xidhay sida ay wararku sheegayaan qoyska wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee soomaaliya oo lagu soo eedeeyey inay wado khaldan u mareen qaadashada baasa cabdifataax xasan cali xogayii hore ee safaarada soomaaliya ee magaalada nairobi ayaa waxa uu sheegay inaysan ilaa iyo hadda garanayn sababta keentay in kenya ay xidho wasiirka iyo xildhibaanka sahaate wuxuu sheegay inay og yihiin qoyska rofesor saali caliyo ibrow in loo haysto dembi ah in ay sifo sharci darre ah ku qaateen baasaboorka dalka kenya waxaan jirin wax war ah oo kasoo baxay dowlada federaalk ee soomaaliya iyo safaarada soomaaliya ay ku leedahay magaalada nairobi oo ku aadan xadhiga ay dowlada kenya u geysatay wasiirka xanaanada iyo xoolaha iyo xildhibaan caadil sheegow sagaar shan iyo labaatankii bishii ina dhaaftay abriil ayay ahayd markii booliska kenya ay magaalada nairobi ku xidheen qusuurkii safaarada soomaalida ee magaalada nairobi siyaad maxamuud shire mala jirin jawaab ku haboon oo ay ka bixisay dowlada federaaliga ee soomaaliya waxaa dalka kanada gaadhay wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane baashe maxamuud faarax wafdiga ayaa sidoo kale waxaa wehelinayay xildhibaan cali gebile iyo xubno ka mid ah warbaahinta dowladda wafdiga ayaa waxaa dalka kanada kusoo dhaweeyey madaxay ka mid yihiin afhayeenka xisbiga mucaaradka ee ucid mudane khadar guun fanaanka weyne cabdijibaar alkhaliiji iyo waxgarad kale oo fara badan waxaase aan madasha soo dhaweynta kasoo xaarar somalilan ee kanada ka hawl oo howlwadeeno fara badani ay u kuna leh magaalada toronto ee dalka kanada waxaa la filayaa wafdiga uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan in jaaliyadaha reer somalilan ay kala qayb qaadan doonaan dabaaldega xuska maalinta qaran ee sideed iyo tobanka mey oo weli kasii soconaya qaybo badan oo ka mid ah wadamada caalamka ugu dambaytiina wadanka tayland oo la daaladhacaya isu soo baxay rabshada wata ayaa la sheegayaa inuu haatan uu milatariga dalkaasi soo rogay xugkan deg deg oo dalkaasi ka dhaqan geli doona ilaa muddo aan ilaa hadda si rasmi ah loo shaacin taliyaha ciidamada generaal bresa john oja oo telefishinka qaran kala hadlayay shacabka ayaa difaacay tallaabadaasi kuna tilmaamay mid muhiim u ah in lagu xasiliyo xasarada siyaasadeed ee wadanka ka jirta muddada toddobaadyada ah waxa uu shacabka ugu baaqay in ay isdejiyaan islamarkaana ay si caadi ah u gutaan howl maalmeedkooda shaqo genaraal bresa ayaa maanta kulan la yeeshay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee hay-adaha dowladda waxa uu ugu baaqay kooxaha iska soo horjeeday inay yeeshaan wadahadal waxaana uu sheegay in xukunka degdega ahi a u sii socon doono muddo ilaa hadda aan si rasmi ah loo jaangoyn karin wadanka tayland ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo noqnoqonaya mudaharaadada rabshadaha wata ee lagaga soo horjoodo dowladda dalkaasi ka arrimisa waxaana la sheegayaa in awood badan ay leeyihiin milatariga dalkaasi oo marka ay xaaladu qaraaraato soo farageliya siyaasadda dalka akhyaarta qiimaha laha wadanaga xidhiidha guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dar iyo dibadda idinka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinayaano maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa dhinacii kaalmaha maanta
I'm the